madaxweynaha somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro ayaa maanta si rasmi ah u dhagax dhigay bilowga hajidka isku xiri doona magaalooyinka baligubadle iyo hargeysa munaasabada dhagax dhigga wadada waxaa madaxweynaha ku weheliyey wasiiro xildhibaano ganacsato iyo shacabka magaalooyinka hargeysa iyo baligubadle madaxweynaha somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro ayaa ballan qaaday in uu sida ugu dhaqsiyaha badan xukuumaddiisa ay ku dhammaystiri doonto wadadan
maanta waxaan gobolka hal u doortay inaan ka bilaabo safarkaygii koowaad ee dalka gudihiisa iyo dhaxaxdhigga dhammaystirka dhismaha waddada muhiimka ah ee hargeysa balligubadle oo ka mid ah ballanqaadyadii xukuumaddayda wadajir iyo waxqabad ee boqolka maalmood ee ugu horreeya muddo xileedkayda ilaahay baan uga muhadnaqayaa inuu fulo ballanqaadkaas gobolka hawd waa xaruntii iyo hooyadii halganka maantana waxaan rabaa inay subad kale qaato gobolku oo ah inuu noqdo midnimada iyo wadajirka shacbiga reer somaliya dastaanu noqdo halkaawada kaawayaasha dhaqaalaha ay jidadku ka mid yihiin waa seeska ugu muhiimsan ee horumarku ka bilowdo waxaanay hormud u yihiin kobaca magaalooyinka iyo horumarka dhaqaalaha ee bulshada sidaa awgeed sidaan horeba u ballan qaadnay waxaanu ahmiyad weyn siin doonaa dhismaha waddooyinka dalka gaar ahaan kuwa muhiimka ah ee isku xidha ilaha dhaqaalaha iyo magaalooyinka magaaladani waddadan waxay isku xidhaysaa dalkeenna iyo dalka aynu jaarka nahay siduu cabdilqaadir ka sheekeynayeyna waa wadda muhiim u ah ganacsiga somalilan iyo etoobiyaba waddadani faa'iidooyinka aan la soo koobi karin ayay leedahay gobolka hawd waxay muhiim u tahay caasimadda hargeysa iyo xidhiidhka ganacsi ee somalilan iyo etoobiya sidii ugaasku sheegayna ganacsigana way xorayn doontaa waddani haddii aan la yidhaahdo waddadani waxay yarayn doontaa waktiga isu socodka hargeysa iyo balligubadle waxaan filayaa markay dhammaato waddadu in halkan laga soo shaqo tegi doono haddii aan la yidhaahdo waxay yarayn doontaa kharashka gaadiidka haddii ay noqoto shidaal iyo dayactir waxay fududayn doontaa isu socodka badeecadaha iyo adeega suuqyada hargeysa ka imanaya iyo wax soo saarka gobolku suuqa uu u iibgeeyo hargeysa taasoo kobcinaysa ganacsiga magaalada balligubadle shaqa abuurka gaadhitaanka adeegyada caafimaadka waxbarashada iyo fursadaha dhaqaale ee caasimadda yaalla sidii aadna sheegaysayna umulo dambe dhexda kuma dhiman doonaan haddii aan la yidhaahdo hogaamiyeyaasha bulshada ee deegaanada ay mashaariicda horumarku ka socoto oo ugu horreeyo gobolka hawl ganacsatada iyo muwaadiniinta oo dhanba waxaan ugu baaqayaa inay taageeraan isla markaana ilaashadaan mashaariicda horumarineed ee deegaanadooda ka socda ay waddadani ka mid ka tahay waddadana si la sheegay lacag badan baa ku baxaysa laakiin waxba idin cabsi gelin waddada waan maantaan bilownay waana dhammaystiraynaa qiimo kastay ku tahay
si kastaba dhammaan xukuumadihii soomaaliya somalilan ayaa isku dayay inay dhisaan waddadan taasoo aysan u saamixin waqtiga maadaama waddadan uu ka jiray burbur xoogan kaasoo sababay khasaare kala duwan